Waxaa sare u kaca laga dareemayaa qiimaha iibiyo noocyada kala duwan ee khudaarta suuqyada magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ka dib markii roobab ay ka da'een gobolkaasi. Khudaarta sare u kaca ku yimid waxaa ka mid ah baradhada, koostada, basasha iyo karootada. Qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta suuqyada magaalada Baydhabo ayaa ka warramaya qiimaha khudaarta sare u kaca ku yimid iyo waxa sababay.
khudaarta xaaladoon hatalka jar koran kacsinto koosto lagada jari maaski labaatan meel gada ay konton karooto lagada jari lagada jari maaski tumishan meel gada ay sodon khudaarta lamada beer koran kacsinto marka roobka way lahay maaha baradhada kiilada meel gada hay labaatan shan kooni meel gada jari tumu basalna sodon lagada kiilada yacni roobkii oo jidka khudaarta xamar fadeen iyo korankii adi afgooy iyo meelun dhoobey beelax sheente qaadaan laakis qaaliyo jidka oo mayr dhibka sheenay roobka saameynta niibeelda timay bua yacni hordhaantiyaroonta hatu waa laka xalaay male waleeda oo sid kun shilinka gada fadiyamika biyahayta kun shilinka biyahayta saameybiin oo yanoobe hadda khudaarti dhoombu maybanagata lanfadow male qaalow baryaalkan ka dambeynyow qaali hayti laakiin geeka qaali hay siyeed boqol milyan iyo laha gadahay marka walaa ma faylaa muddo muddo ilaahay walaa walaa haragaysiyan dadka isku tabar ma ah wala haysada wala ma haysada marka ma hona dadka dadka qaar bay si haysaana dhowr marka sabab qaada unan ma qaado kor marka ma ilaahay insha Allah kullu ma faylaa muddo ilaahay ma faylaa nis harirto nis fiiriyo oo maana aan heblo ma oo galeen dhiina ya faylaa khudaarta ragiisaa ka qaadaani eeda gaalangata maasor dhaankotonga qaadaan inta boqol iyo labaatan boqol kun sadhaa ka qaade walwiino oo danaagile oo laka helaw male gaari jaarkan dheer walkastaan dheer maaranay ada madoomal beesada badhumiya beero oo sharoo laa qaada beero rabtariseede madoomal suuga laka qaade madoomal way kuwaaye waynagade beeron oo maya ka qaadayin aboo sharoo ka qaade سيد علي الراشد أولا بيرو خضارتا عربتا والكستا كسابسان ويبا كسابسان دا سونان تابانا موسكا انسلاتا دا ليمة دا سمرسان دا بربروني دا خضارتا اي نوع Noocyada kala duwan ee khudaarta ayaa xilliyada ay qaaliga noqoto waxaa saameyn xooggan kala kulmo dadka danyarta ah ee aan awoodin inay iibsadaan.